kaamnasteex oo ka mid ah xeryaha barakacayaash ee ku yaala magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kun oo qoysas gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys kuwaas oo ay barakiciyeen abaarihii iyo fatahaadihii sanadadii lasoo dhaafay ku dhuftay dalka halka qaarkood ay kasoo barakaceen gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa wajahaya xaalado nolol xumo ah oo isu soo daraya marba marka ka dambeysa kuwaas oo ay ka mid yihiin hooy la-aan cunayari iyo xaalado kale oo isbiirsaday haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya duruufaha haystaa waxaayna dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen inay gargaar la soo gaaraan hoolkaan deganahay sida xali roobkaas nooga dhacay baadalan kasoo barakacnay hadda xali sidan ciyaalkan baan haystaa waxaa nooga daran waxaan rabnaa dowladda inayna caawiso ooyga degan saananbuu u dhibaataysana saananbuu u rafaadsana saananbuu u xakaarsanyahay xali roobbaan wuu korda-ay ageenka gelina waabo saanaas dharkii dhulka naagayaalyaalaad ujeedaa xali roobka waa nagu da-ay waa ujeedinaya inay bacyii hataa naga dudumeen waa ujeedin mideeda kale maxay ahaaday saambiyo baxadii u galni kasoo saanaan buwiila dayactir helinsay joodarayaashii iyo calalihii dharkii aan meesha aaga dhex tagnay meeshaan ku tiin baa la yidhaahdaa aan weli dayacii aan weli ku jirnaaba weli kama bixin ilaahaa naga saari karaa magaaladii waa shaqo beeshi waxaan cunno maxay ahaaday bacyi inkee ma haysano gurigaas xaalis waakaasaa roobkaa nagu soo deg dowladda waxaan ka codsanaynaa maxay ahaaday gargaaro degdeg ee etoobiyaan kasoo qaxna shabeelle waxaan deganaya kaamnisteexo roobkii xali da-ay calalihii waa kuwaas waa warwaran yihiinbo wixii raashinoo ilmaha ay nooga aalleen oo aabbooyinkana marqumaal ay nooga keeneen xalay aaday naaga qoceen bacyo ma haysanno hooy ma haysanno hooy ma haysanno raashiin ma haysanno bac ma haysanno carrada dhan saasay iskayaga xun tahay qaarkana ilaaha keene magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi degana cilmi kaamkan tirada guud oo ku nool waa afar boqol iyo toddobaatan oo ka kala yimid meelo kala duwan xooggoodasa ka yimid etoobiya ruufahaasta waxaa ka mid eh hooygoodoo xun biyo iyo roob iyo dhibaato aan yareen ayaa haysata xalidaa u dambaysa biyaha dhabarkayga daadsan waad u jeedin biyahaas oo xali hataa aqallada qaar dhibaato u geestay dhibaato badan u geestay dadka qaar inkay alaab xitaa ma haystaan guryaha qaar hadda haddaan ku geey dad waxaad arkaysaa macluul eh oo xataa saakidan oo waxba loo sameeyey aad arkaysaa dadka qaar dad baahiya u dhinta hataa waa la hela oon aasni waa helayna xalidan waxaan dhex taagnay guri ilmihii ay ku wada xanuunsan yihiin hal xaboo kaniinina loo awoodi waaya dadkii dhalay ay gada waayeen